فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso caawana waxaad ku dhegaysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo camaliyad nafhurnimo ah oo saakay lagu weeraray guri saraakiil ay ku shirayeen oo ku yaala magaalada baardheere faahfaahinta khasaaraha camaliyaddaasi iyo waaliga gado oo ka warbixiyey camaliyadda maanta ka dhacday baar dheere ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka askari ka soo goostay ciidanka jubbaland ee jooga baarka oo lagu soo bandhigay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka waraysi aynu la yeelanay askarigaasi ayaad dhegaysan doontaan multaqa ballaaran oo lagu soo dhoweynayay weerarada mujaahidiinta oo ka dhacay degmada galhareere qayb ka mid a khudbadihii laga jeediyey multaqahaasi ayaad dhegaysan doontaan cumar laashin oo gabay ka tiriyey dagaalkii janaayi cabdalleh dhuuxa sidoo kale waxaan idinkugu haynaa reer saakow maxay ka yidhaahdeen barnaamijkii ka baxay idaacadda alfurqaan ee looga hadlay fasahaadka iyo fisqiga ka jira muqdisho waa mar kale iyo dhuuxa لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waa habeennimo arbaca ah saddex iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga qodobka ugu horeeya barnaamijkan ah waxa uu noqonayaa faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa camaliyaddii istishhaadiyadda ahayd ee saakay lagu weeraray guri ku yaala magaalada baar dheere oo ay ku shirayeen saraakiil ka tirsan dowladda dhimashada waa saddex iyo toban ruux oo u badan askartii ilaalada iyo istaafka u ahayd saraakiisha guriga ku shirsanaa dhaawaca waa in ka badan labaatan ruux oo saraakiil iyo askar isugu jira waxaana ka mid ah saraakiisha dhaawacyada ah cabdirashiid janan wasiirkii hore ee amniga jubbaland kaas oo dhaawac fudud uu ka soo gaaray dhanka madaxa axmed buule garaad canjeex oo ahaa guddoomiyaha gobolka gado ninkan oo muqdisho loo qaaday ayaa dhaawiciisa uu aad u culus yahay labaa leh abaanduuriyaha qaybta afartan iyo saddexaad ee gado iyo jubbooyinka isna waa dhaawac maxamed dheere oo ahaa mas-uulka ciidanka dhibowga waa dhaawac culus cabdulilaah oo ah sarkaal waa dhaawac culus ninkan waxaa muddo ku daba joogay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab markii ay camaliyadda dhacday saraakiisha badankooda waxa ay ka boodeen daaqadaha iyagoo waxyeelo soo gaartay ilaa iyo hadda burburka dhismaha waxaa hoostiisa ku jira oo laga soo saaraya meydadka ciidanka ku dhowaad labaatan madfac ayaa camaliyadda kadib lagu garaacay guriga haddaba waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh aadan sahal abuturaab ayaa ka warbixiyey camaliyadii istishhaadiga ee maanta ka dhacday degmada baardheere bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu su-aasha haddaan kaaga jawaabo jazakum allahu khayran si guud adowga ilaahay subxaana wa tacaala magaalada baar dheere saaka ayaa waxaa lagula jarmaaday laba dagaal ama laba qorshe qorshaha koowaad wuxuu ahaa ishaadiyo yacni gaari shaaxinan oo lasoo rabay mujaahidiintu ay soo rabeen ayaa salaadii lagula kallahay guri ay lahaayeen cadowga ilaahay subxaana wa tacaala oo ku yaalay bartamaha magaalada baar dheere dagaalka kalena wuxuu ahaa dagaal hoobiyaala oo loogu talagalay shirxadkooda in lagu dabajaro ayuu ahaa isaguna waa haleeleen iyaguna insha allahu tacaala meeshii loogu talagalay labadaa arrimood ayaa dhacday ama labadaa waqo oo cadowga ilaahay subxaana watacaala laga beegsaday waana guri ku yaala magaalada bartankeeda oo cadowga ilaahay subxaana watacaala fadhiisin oo ahaa weye cadowga lagu beegsaday xarumahaasi alwaali maxay ahaayeen maxayse meesha ka qabanayeen nimankan sidaan wada ognahay waa niman shahaado la dirira nimankan gaalada ama si guudba bariga africa ama soomaaliya waxaa ka socda siraac ama loolan ama hardan yani u dhexeeya xaqa iyo baadilka iyo isaga ahunba dagaalkani daba socday ama istishhaadadan ay daba socotay nimankanina waxay ahayd niman waaweyn oo madaxiyo weyn ah oo cadowga ilaahay subxaana wa tacaala rag ay ku xisaabtamaan ah mujaahidiintuna in badan ay tarabus ugu jireen oo ay sugayeen ayay ahaayeen nimankan ayay ahaayeen waa niman saraakiila sidaas darteeda nimanka iyaga ah baa la galay waxayna meesha u fadhiyeen waxay ahayd yacni dagaal baa socday dagaalkaa isaga ah ayay waxa weeye mujaahidiinta ay u maleegayeen makri ay doonayeen inay magaranaysa ku soo qaadaan yacni wilaayaadka islaamiga ah meeshaa marka ayaan dhow bay yimaadeen taasay marka ku hayeen meesha oo ay u fadhiyeen oo lagu maleegaya waana shahaadala diri nimo waaweyn oo shahaadala dirida oo uu ka mid yahay indokoray uu ka mid yahay yani inabuula gareed yani raggaas ayay ahaayeen nimanka meesha joogay waa gartay maxaa khasaare ah oo cadowga ka soo gaaray weeraradii maanta dhacay khasaaruhu wuu badan yahay ilaahay subxaana watacaalana ku maadsan ilaahayna ha u siyaadiyo subxaana watacaala hana ku asiibo iyaga iyo inta ka dambaysaba yani khasaaruhu naf iyo maal ayuu lahaa xagga nafta haddaan ku horumarno saddex iyo toban ayaa ku baktiday meeshaas oo saraakiil iyo askar ba isugu jirta dhaawacuna labaataneeye ayuu marayaa inta kaloo aan la ogeynna way iska tiro badan yihiin gurigii isaga ahaa ee cadowgu u fadhiyey ee la beegsadayna waa burburay oo damaar ayuu noqday dhammaantiisna waa burburay ilaa haddana cagafyadu way ku jiraan oo way qodayaan waxaa laga yaabaa bakti hor leh iyo iyo dhaawac hor leh yacni inay halkaa kasoo baxaanna waa iska dhici kartaa wixii gaadid yaallay iyo wixii agab yaallayna halkaa way ku burbureen nafiya maalba marka meeshaa way ku halaagsameen ilaahay subxaana watacaala cadowgiisa waa ku naafeeyey alwaali waxaa sidoo kale jirtay maalmihii lasoo dhaafay in saraakiil muhiim u ahaa cadowga la khaarijiyey bal faahfaahin naga siiya howlgalladaasi jazaakum allahu khayr saad ogtihiin wilaayada gedo yani wilaayo ballaaran oo dhul weyn ku taalla weeyaan oo cadowga saliibiga ah ama kenya iyo ethoobiana xuduudbeenaad bay la leedahay dhinaca kalena muxaafadaadkii wilaayadu ay lahayd yani cadowga ayaa fadhiya inta badan marka waxay isku dararaan oo ay doonaan inay isu socdaan ama tasallulaan oo dhuumasho ay isugu tagaan sidaa darteeda mujaahidiintu mar walba isha ayay ku hayaan way la socdaan tarabus bay ugu jiraan saas darteeda marka rag waaweyn mujaahidiintuna runtii aad ay u raadin jireen ayaa bilihii lasoo dhaafay ku tegey oo mujaahidiintu ay beegsadeen waxaana ka mid ahaa ninkii mujrimka ee weynaa ee bakaal kooke oo ahaa nin maarata aada u khayr darnaa diinla dirir ahaa shahaada la dirir ahaa muslimiinta dhibaatayn jiray naafayn jiray qof kasta oo yani islaamka iyo mujaahidiinta usoo xukuntaga soo aadana yani cuquubayn jiray ayaa jiray ninkaasi ilaa sagaashan iyo toddobadii cadowga etoobiya ayuu ku labnaa oo la socday nin aad khabiis ah ayuu ahaa ilaahay subxaana watacaala magaalada luuq afkeeda ayaa lagu haleelay yani halkaa ayuu isagii rag badan oo asxaabtiisa ay ku tageen ninka labaad oo ugu khatarsanaa inta hadda la dilay ilahan soo socda waa maxamed aweys nin la yidhaahdo oo ninkaasi runtii gaashaanle ahaa magaalada dalab xaawo xero uu ku lahaa ayuu ku baktiyey isaguna nin dhib badan oo aada iyo aada muslimiinta u dhiba gaar ahaan magaalada dalab xaawo magaalada doolow ayuu ahaa ninkaana ilaahay subxaana watacaala waana dhaafiyey oo ragga la haleelay oo mujaahidiinta ay gacanta ku dhufteen ayay ka mid ahaayeen waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo nuux xasan oo isaguna degmada magaranaysaa buurduuba maalin saddexaad lagu haleelay oo si xun maaragtay u dhaawacmay oo lugaha iyo ka googo-ay ninkaasna ninka saddexaad waayo ragga ugu dardaran kuwa afraad waa kuwan maanta la haleelay oo madaxyaweyntii yacni wilaayada ku dhex jiray ahaa oo ninka le ina buulla gareed oo runtii hadda dhaawac badan oo lugaha iyo xabooshaba ay gaadheen aad leenahay ilaahayna kama kiciye ugu dara ninkaas weeyaan iyo ninkii la oran jiray indakori oo nin mujrim oo weyn oo dad badan oo reer doola waxaa laayay baa ka mid ahaa isaguna ilaahay hadda kolley waxa weeye aan ku baktinin laakiin insha allahu tacaala un maanta hadduu badbaadayna maalin kale un mujaahidiintu ay haleeli doonaan ay daba socdaan insha allahu tacala baa ka mid ahaa si guud markaa cadowgu waa tiro badnaa wilaayada lagu haleelay kuwa ayaana ugu darnaayo kuwa ugu khayrka darnaa bay ahaayeen maxaad jeceshahay alwaali inaad kusoo gebagabayso waraysigeena jasaakum allahu khayr si guud waxaan kusoo gebagabaynayaa waxaan u baaqayaa dadka muslimiintaa ee degan wilaayada islaamiga ee jedo iyo gaar ahaan odayaasha culimada ganacsatada dhammaan waxaan ugu baaqaynaa cadowga ilaahi subxaana watacaala inay ka feejignaadaan inay cadowga ka dheeraadaan inay dadka ay ehelka u yihiin ama ay mas-uuliyiinta u yihiin ama qaraabada la-ah ay u digaan cadowgaasi waa waa dabar go-ay cadowgaasi waa sii socdaa qorax dhacaysa weeyaan cadowgaa inay ka fogaadaan dadka iyagu ay dhaleen ee yacni xaabada ah ee dabka lagu shubayo ee nimankaa maanta baardheere ku halaagsamay nimanka hadda ay xereeyeen ay ka kow yihiin yacni ogaada kuwaasi meesha ay mareen ayay mari doonaan hadduusan ka toobakeen uusan ka laabanin marka waxaan ugu baaqayaa dadkaas inaad la hadashaan dhallinyarada in cadowga laga reebo in odayaashu cadowga ka fogaadaan in ganacsatada cadowayna calaaqo la yeelay inaan gaari laga jiraynin inaan lala shaqayn inaan loo dhowaanin inaan loo deganugnaadin oo laga dheeraado yacni mujaahidiintana garab la siiyo oo gaashaal loo noqdo oo lala shaqeeyo taas horta waa qodoba waa dardaarmayaa qadiyadda kale aan dardaarmayaa waxa weeyaan oo aan u baaqayaa weliba nimankaa murtadiinta ahi waxa weeyaan soo laabta toobadu waa idiin furan tahay allah subxaanahu wa tacaala waa jecel yahay qofka u tooba keenee soo laabta muslimiinta aad ka tirsanaan jirteenna shalay ka mid ahaydeen u soo laabta gaalada safkoodana ka soo baxa waxaana noo wanaagsan oo aanu jecelnahay inaad toobad keentaan soo noqotaan inaan idin dilo waxaan ka jecelnahay inaad toobad keentaan marka waxaan idinku baaqaynaa dadkii iyo dalkii aad ka dhalateen ee aad ka mid ahaydeen u soo laabta dinkiina u soo noqda taana waa iyadaa ugu baaqayaa ugu dambayntii mujaahidiinta waxaan leeyahay yacni dagaal baa socda dagaalkaa laba jibaar cadowga ilaahi subxaana wa tacaala waa jabay yani wilaayaadka islaamiga oo ku jabay yani cadowgii waa naafoobay yani bilahan inta ka gooday yani waad ogtihiin tii laba laabaan leeyahay yani tarabuska ugu jira yani minooyinka u dhiga fishaadiyada ku argagaxgeliya yani qaraxyada ku naafeeya yani hasasho iyo hoyashada u diida oo yani halgankaa isagaa ilaa aynu naftu inaga baxdo ilaahay subxaana wa tacala inagu oobsanayo ama naftrigiisa inaynu helino ilaahay subxana wa tacala inoo gargaarayo waxa weeye aynu saa u taagnaano habeen iyo maaliyayna harsanin ragga wilaayaadka ku nool waxaan leeyahay yani heegad baa layna amray yani heeganka isaga inaynu ku taagnaano habeen iyo maalinba cadowgeena aynu la xisaabtano taana insha allahu tacaala waa ku baaqaya wajazaakum allahu khayran بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waayahay idaacadda alfurqaan ayaad weli nagala socotaan waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa multaqa ballaaran oo lagu soo dhoweynayay weerarada mujaahidiinta ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee gobolka galgaduud odayaal waxgarad iyo dhallinyaro ayaa goobjoog ka ahaa multaqahan dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon cabdikariin muuse casir بسم الله والحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي بان أقم هاد علينا إنا نعمضان إلهي ماركت سبحانه وتعالى أو نقوم النايستي اسكنا عيسى مالين والبأ ورقم مجاهدين تاهو oo ay maalin walba naga farxinayaan ilaahay khaaliqahay waxaan leenahay maaragta haydin dembi dhaafo cadowgana gacantiinna allaha ku baabi'iyo ilaahay saasaan weydiisanaynaa adinkana ilaahay maaragta adduunya aakhiraba haydin gargaaro ayaan leenahay walaalayaal waxaa la rabaa maalin walba waad maqlaysaan oo waan dhegaysanaynaa nicmadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ou raggaas gacantooda ku sababay cadowga ilaahay oo maaragtay gaalada ah oo hadday caddaan yihiin iyo hadday madow yihiin hadday soomaali yihiin hadday afrikaan kale yihiin intaba ilaahay ku ciqaabayo waad u jeedaan waad maqlaysaan waxaa la rabaa awalan inaan maaragtay ducada iloobin oo aan mar walba hawshaas aan qabanno waana laga rabaa inaan ka qayb gallana waana laga rabaa hadde maalin walba inaan wax iska undhagaysanno hebelaasaas layiri la yidhaah dadku waa dadna lamida malaa'ig maahan walaalayaal maalin walba dadka saas cadowga u xasuuqa oo baabi'ina oo jannaay cabdulla hadda noogu dambaysay maaragtay lagu halaagay gaaladii oo kuwa nolol lagu qabtay iyo maaragtay kuwa la laayay intaba isugu jira marka sidoo kale inaan yeelno ayaana laga doonayaa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaana hana waafajiyo khayrka marka waxaa la rabaa inaan ducada aan badinno gaalada waxaan ugu baaqaa hadde waad u jeedin waxa maalin walba idinku dhacaya waxaan leenahay gaalooy dalkaa nooga guura diinteenna islaamka ayaan maaragtay xor u nahay adinka laydin weydiisan maa ilaahay subxaanahu wa tacaalaan ciid ah dalkan lagu caabudaa diinta ilaahayaana lagu dhaqaa ummadaas marka waxaan idin leenahay dalkaa nooga guura oo ka baxa haddii aad ka baxi diidaanna waxaad ogaatiin jannaay cabdulle waxa ka dhacay iyo wixii ka horreeya ayaa idinku dhacaysa insha allah waxaanan weydiisanaynaa allah inaan hal xabba alla idinka reebin oo hubka aad noo maaragta aad wadatiin iyo waxaad dad keenteenba insha allahu gacanta mujaahidiinta ilaahay inuu geliyo oo maaragtay ilaahay idinku ciqaabo intaas ayaan weydiisanaynaa waa idinla talinaynaa hadda intaadan baabi'ina oo dayuurada aad raacdiin aad u aadan waayina dalka ka baxa ayaan idin leenahay wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdikariin muuse casir dadka multaqaha ka hadlay waxaa ka mid ah nabadoon cabdulaahi cali caraaye ilaahay baa mahadsan nagu soo kulmiyey halkan annagoo farxad iyo cadowgii oo jabay indhaha ka ilabeyhaya annagoo isugu imaanay ilaahay waa ku mahadsan allaahu akbar allaahu akbar sidaas ayaan leehay gaalo ayaan meeshaan baaq uga daraynaa insha allahu tacaalaa anigoo mataqaanaa gobolka shabeellaha dhexe oday ka mid ah insha allahu tacaalaa nabadoonka ah dadka soomaaliya ee maantay gaalada camilo u ah ee maantay dacas u noqday musqusha lagu gelaayo iyagoo soomaaliya waxaan halkan bogaadin uga daraynaa maalin walba inay ku le'daan tubaha darxumo ay u yaaliin sidaba haddaan jannay cabdullo kale wuxuu ku qabtay godad iyo bohlad ay samaysteen waana loogu gala loogana helba meel walbay god ha galaano shub ha galaano waa u diyaarsanna ilaah idinkiisa insha allahu rag ilaahay dhiiggiisa ka gata ayaa joogo ragaa u diyaarsan insha allahu tacaala annagu markan waxaan leenahay oo maanta mataqaana halkan ka bogaadinaynaa dadkaas mataqaanaa soomaaliya ee ku baaba'aya baadilka ee jahanamo u socda inay ka joogsadaan oy ka sikadaan gaalada maanta soo duusha baybalka iyo bakhtiga safrihaysa inayna qaadan warkooda oo ugu gafuur weyn xasan gurguurte iyo wixii lamida iyo wixiiba mataqaanaa ee madaxweyne gobollada isku sheegay sida kuwa doqontaha cali diin laawiye ay ka mid yihiin ha ka fogaadaanaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay hau toobad keenaano hadday tooba keena waayaan insha allahu ragaa u diyaarsan ayagoo mataqaana maanta bakhtigooda la jiidaya insha allahu tacaala ilaahay haddana waa la arkay meelo badan baa lagu gumaaday ilaahay baa ku gumaaday ilaahay baa mataqaanaa annagu xabaddan ku ridaynaa ilaahayna mataqaanaa asaga ayaa mataqaana madfacay kor ka soo ridayaan xabadda mid ka xanuun badan uga dhiga insha allahu tacaala halka insha allahu taala naftiisa insha allahu inta ismidaamaya mataqaanaa qarxihaya oo isku naftiisa insha allahu ilaahay ugu dhawaahaya tiramada gantaalkooda kayna ayaa ka qiimo badan waa hadaf xaqiiqsan oo meel la ogyaha lagu dhifanayo hadday ka joogi waayaan ayaga ay mataqaana u taallaa annagu mataqaana waxaan uga bogaadinaa oo maantay ee soomaalida oo maanta hadda mataqaana ajarantay ee la ajaray layidhi macaawusleeyaatiin qabiil hebelaa kacay macaawinaa idinsiiha annagu ilaahay baan wax ka rabnaa hadday beesha caalamka weysa ilaahay baan u yeeranayna annagu allahana abuuray diyaaradda ay wadaan iyo waxay mataqaanaa ay maanta ay la wareegayaan annagu mataqaana noogama jirto insha allahu tacaala cabsi noogama jirto waayo mataqaanaa haddaan adduunka weyno dhulka doonkiisa ilaahay mataqaana nagu badbaadsaha annagu mataqaana hadday adduunka korkiisa iiguma diidi karaan haddaan ka tagno dhulka hoostiisaan gelayna ilaahay baana mataqaana rajo wanaagsan ka leenahay ee ninka gaal iyo baybalkiis kobaqaad u ah ma uu tigi doono insha allahu tacaala waa ilaahayna waa noo sheegay annaguna waa ognahay waa u sheegaynaa caaw mataqaana maaan uga hadlayno oo mataqaanaa arrintaan markaan faraxa badan leh ee aan bogaadihayno waxaan ugu baaqaynao soomaali u sheegaynaa inay ka fogaato gaalo kuwa macaawisle isku sheegaya qabaa'ilka hadda ama ha u dhinaato ama ha soo maraano oo soomaaliyeedee qabaa'ilka dhahay maanta macaawisle yaan nahay gaalaan hor ordaynaa inaan gaala hal xabo aysan hayn tabar beeshay indhaha ay ka dhacday maraykan ou calaacalaayo dadka soomaalidood fadha mataqaanaa baraha bulshada ee dhahaya asaguna waxaan halkan uga diraynaa inay gaabiyaan warkooda oo maalin kasta la leeyahay waxaa meeshaas nooga dhintay laba askari shabaab boqolaan ka dilnay indhaha caalamka u jeeda maanta inaan mataqaanaa shabaab ilaahay uu badbaadiyey iyaguna ay ku leedow hayaan laakiin soomaalida nin walba gurigiisa laga teba ninkii bakhtiga ay qarshaan nin walba gurigiisa laga tebaa calaacalka waad aragteen habarta xasan gurgurta habaaraysa ee dhahaysa igaarkaygaad aad mushintay balaaya allaha kugu rido sidaasa habarkasta habeen kastuu calaacale marka waxaan leenaha aabbaha iyo hooyada dadkaas dhalayow u jeedi mataqaanaa baaqaas u dir inay diinka ilaahay la diirsan yihiin inay ilaahay la dagaalamayo ilaahayna inaysan ku aadin oo ilaahay addoomankiisi ay yihiin oy caasi naqdeen ilaahayna uu ka aargoosahayo ou baabi'ahayo intaasaan baaq uu diraynaa بدين عظيم هو السامي بدين عظيم dacdal furqaan dhowaan waxa ay soo gebagabaysay barnaamij shan xalqa ka koobnaa oo looga hadlay fisqiga iyo fasaadka ka jira muqdisho dadweynaha dhegaystay barnaamijka ayaa soo dhoweeyey waxaana ka mid ah dadkan oo ku nool saakow bismillah ani magacayga waxaa la yidhi abdiraxmaan sheekh abuukar aragtidaydaan ka dhiibtay lixda xalqadood oo ka baxday oo idaacadda ka baxday aadan ugu bogay waxaa ka mid ah qofka bani'aadanka waxyaabaha oo oo loo ilaalinaya shantii ay ka mid tahay in maalkiisa la ilaaliyo erdigiisa la ilaaliyo oo diintiisa la ilaaliyo ee, mak- maalkiisa la ilaaliyo dooro fasahaadna lagu samaynin aadaa loogu bogay ee, barnaamijyadaasi waana soo daahay in iyowlikeena way ahayd taasaasaan leeyahay barnaamijkaasi xataa in lagu soo celiyo waan codsanaynaa barnaamij fiican buu ahaa tan kale xarakada shabaab mujaahidiin maanta waxay ku wadaa xamar dardar dardarka ay ku wado seed u aragta hadday leedahay ani ra'yi haddaan ka dhiibto ee, horta munkarka in la zuuliyo oo wanaagana la faro oo nin walbo muslina horta wuu saaran yahay laakiin xarakada ilaahay khayrha siiye waajibkeeda waa gudatay waa la dhihi karaa waayo maanta ayadaa maanta dowlad ayadaa ka dhisan ayadaa islaamka maamulayso waxyaabaha islaamka dhib u keena ayaa iga arkayso waxyaabaha habaabi'ina ayaa ark- wax foodada kiciya nimanka mukhaadaraadka sameeya jaadka ee, alkuliistaha khamriga xashiishka bilaayada ciyaalow weera waxaa loogu dambeeyey siyaad barre xilligiis ciyaal weera haddaad maqashid wax foodo ku samaysan oo qofba aan hoostegin wey ciyaal weera haddaan nin dhergey wa oo maskaxdiisaba aan joogin oo waxyaaba oo raalli ka ahayn diinta inuu cabo qofka ayuu wuxuu isku shubahayaa bilaayo markaas wuxuu rabo qofku samaysanaya marka ciyaal weeradaasi iyo dardarka maanta xamar lagu wado iyo barnaamijka xamar ku socdo ee, barnaamijkaas mukhaadaraadka aadan usoo dhoweynaya waxaa kaloon leeyahay culummada soomaaliyeed ee xamar ku nool ee, waxgaradka uqaasha ee, culamaa udiinka dadweynaha ganacsada waxaa idin leeyahay xadiiskaan idin xasuusinaya man ra'a minkum munkaran falyugayir biyadih fain lam yastadic fabilisanih fain lam yastadic fabiqalbih wadalika cala markaas waay war munkarka in la zuuliyo ummadda dhan ay saaran tahay xarakada keliya ma saarna ilaahay subhana wataala ka baqa waxyaabaha xamar ku dhacaayo ha looga kaalmeeyo walaadadan walaalihiina ugu kaalmeeya waxyaabahaas meesha ka dhacaaya waa kuwan hala dhaho bismi illaahi raxmaani raxiim Een, marka hore magacaygaan ku bilaabaya magacayga waa cabdiraxmaan abu muscab Een, barnaamijkan barnaamij aad u qurux badan oo aad aan wada sugaynay buu ahaa Een, si wanaagsan oo aad u qurux badan ay usoo diyaarisay ayaa idaacadda alfurqaan walaalka tabinahaya barnaamijka oo isku soo dabariday maxamed daahiraan waxa weeye si experience leh oo khibrad leh oo aad u wanaagsan buu barnaamijka u daadihiyey aad baan oga helnay barnaamijka asaga ah waan oga mahdinaynaa idaacadda iyo dhammaan shaqaalaheeda sida quruxda badan ee barnaamijkan usoo daadiyeen run ahaantii aniga s- lixda barnaamij oo baxday hal xabo iga fakaday mal xataa ku celiska waan dhegaysanayey sida quruxda badan oo walaalka uu soo diyaariyey hadday noqon lahayd haddii shaagadulah kuu same ogol yahay qaabka wanaagsan oo wax u kala dhigay iyo hadday noqon lahayd sida wanaagsan oo dadka uu wax ugu soo tabiyey ba horta waan kaga mahadinaynaa guud ahaan idaacadda Een, taas waa middaas midda guud yaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo nimanka la yidhaahdo ciyaal weero ciyaal weero fasahaad weyn bay waddanka ka geysteen gaar ahaan muqdisho fasahaad aad u weyn bay ka geysteen ayaga iyo daroogada waxba sii kala darnaadon ciyaal weeradu naftirkooda waxa weeye ayagaba daroogada waddanka soo geliyo ciyaal weera lagu leeyahy wuxuu ciyaal ma ano rag waaweyn baa ku jira qaarkood waxaan maqlaynay inay xataa xildhibaano leeyihiin oo abaabulahayeen barnaamijkan Een, xarakada xili loo baahnaa bay barnaamijkan ay gacan u qaaday waxa weeye iyadoo muqdisho lagu kala tegey oo dadkii masaajidada ay soo aadi laayihiin gabdhuhu ay soo doonin laayihiin caanihii ciddii koosaarta uga dhigan lahaayeen iyay iyay iyay shar- xarakadu soo faragashatay alxamdulilah wixii ka dhacayna waa la ogaa maanta waxaan ognahay dadku reer muqdisho oo nas- naga soo wacay muqdisho ay noo sheegahayaan muqdisho maanta inaysan jirin waddo aan xor ahayn waddo walbo si xornimo leh ay gabdhuhu ku marahayaan culummada masaajidkooda ku aadahayaan dadka ahlu cibaadada cibaadadooda ay ku gudanayaan xilli fiican oo ramadaanku uu soo socday oo ramadaanku aan sugaynayna barnaamijkan waa bilowday waxaan maqlayay hadda habar walbo oo cunug ciyaal weero dhashay cunugeeda inay dirsanayso oo hadda nairobi faladyada nairobi ciyaal baa buuxiyaan maqlahay oo hadda deelboorka laga dhoofinaya oo lala cararay maxaa yeelay marka horena waa waxa weye raalli bay uga ahaayeeno carurahooda inay meelaha ay ishaagadulah dadka ay soo dilaan oo dadka soo dhacaan cid wax ka qabanaysa ma lahayn hadda markii dhowr cunug la dhigayna waxa weye ciyaalka in lala cararo la- waddanka laga bixiya noqotay Een, waxaana filahayaa inaan intaas loogu ekeyn doono insha allahu tacaala ragga intaa ka waaweyn oo oo- oo madaxyaweynta ah barnaamijkan waddanka soo geliyo iyo xuduudaha meelaha waddanka uu ka soo galahaya xarakadu inay ay- waxaan waxaan aad u rajaynahayaa ay la socoto ayagoona naloo soo gudbin doono ishaga dowlaha kuusama ogol yahay waxyeeladooda sida waa loo- sida loo waxyeeleeyey aad baan oga mahadinaynaa barnaamijkan waana u ducaynaynaa inta walaalo barnaamijka ayada ah ka qayb qaadatay waxaan u ducaynaynaa walaalaha gacantooda ku suuliyey munkarkan oo dhibaatada dadka ku haya gacantooda ku suuliyey waan u ducaynaynaa ilaahay inuu sugnaan siiyaan ugu ducaynaynaa kuwa barnaamijkan isku soo dabaridayo noo soo gudbiya annagana waa u ducaynaynaa insha allahu tacaala gaar ahaan adiga walaalkeen ii sheeg hadduu ilaah kuusama ogol yahay abu muslim ana waa kuu ducaynaynaa mubi- mudda abu muslim ilaahay ajri xasanaad allah kaa siiyo barnaamijkaa noo soo gudbinaysaanna waxaa tihiin dhagaheennii baa tihiin maqalkeennii baa tihiin adinkaa wax noo soo gudbiyo waa idiin ducaynaynaa boqolkiiba boqol jazaakum allahu khayran axsan allahu ilaykum baaraka allahu fiikum bismillaah alxamdulilah ani horta oo shariifaa lay dhahaa marka waxaa weeyaan waxaan u arkaya arrin aad iyo aad u wanaagsan oo u qiimo badan maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalam wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyughayiru biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi anaga awal biqalbigaan ka nacaynin awood uma haynin laakiin haddii xarakada ay awood u heshay waan ku taageeraynaa waana u ducaynaynaa inay soo cirib jaraan oo wa- wadanka islaaxiyaan wadanka haddii la islaaxiyo wuxuu noqonayaa wadan maarkin dadkiis ilaahay ku xiran dadkaan maarkin oo oo dadka mar hadday ilaahay ku xirnaadaan waxa weeyaan barwaaqe adduun iyo aakhira la helaa insha allahu tacaala marka waxaan ku gubaabinaa inay hawshooda sii wataan annagana odayaalaan nahay ducaan ku sii kaalmaynaynaa waa ka intaasaan dhiilahay magacayga waxaa weeye maxamed qooje faarax baa la yidhaahaa arrintaas haddaan hadda ka jawaabana waxaa weeye arrintaas arrin mar hore loo baahnaa oo ummadda islaamka ah ku fiican oo dhaqan xun oo la suulinahaya ah weeye qof kasta oo muslin ah oo ilaahay ka baqayana arrintaas inuu ku raalli noqdo weeye qof nebigu calayhi salaatu wasalaam munkarka ha la suuliyuu yidhi ama awood ha lagu suuliyo haddaad awoodaan ama carab ha lagu suuliyo ama qalbiga ka naca marka waxaa weeye awood maanta wax lagu suuliyo waa leenahay ilaahay baana siiyey waa suulinaynaa qof walba meesha uu ka soo gaaro ayuu ka suulinahayaa wixii fasahaada oo ku dhacahaya ummaddan oo dalkeeda iyo diinteeda fasahaadinahaya oo ama cudur u keenahaya ama caafimaad darre u keenahaya ama dhaqan xumo u keenahaya ama diin xumo u keenahaya waa laga qabanayaa idaacadda alfurqaanna aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa ilaahay khayr ha siiso kaalinteedii waa haysaa ilaahay khayr ha siiyo kaalinteedii kaalinteedii way ka soo baxday een, sida xaqiiqda oo oo jirta inay tabisaa la rabaa oo ummadda gaarsiiso een, gaarsiin weeye ayagoo ummadda wixii dhacay unbay gaarsiinayaan si waxay u gaarsiinayaan xaqiiqaha marka jasaakallahu khayran baan leenahay arrintaas aad baan u soo dhoweynaynaa ugu faraxsannahay een, qof kastana waajib bay ku tahay bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam magacaygana ka bilaaway ka bilaabo magaca magaaga maylan reer xuseen maalan xasan dhaayo een sidee hata yacni adishaagdii daroogada dadka ka ganacsadow waa dad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raallanka hayna oo yacni daroogo eh ma- umat- umatay iyo dhallinyarada iyo bulshadaba dhibaato inshaanow arrintaas ninkii ka dhaqaaqi oo yacni howlgalka goobade oo shaqaka goobade eed iyo ciidanka mahaan xarakatul mujaahidiin ciidanka mahadnagaana tan ka lamaad yacni xalqada todobaa xalqada lixaad oo geeg macnaha hadda yacni insaari alxamdulilah oo oo ka xisaabsan daroogadun yacni maasha allah wal- horaama sugaaniyu ciidan sugaani inii hadda shaqadun laka gaabiya maleeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay habaabiyi kuwa daroogada gadow oo dhibaatada inshaanow bulshada ama bilaanta ama ciyaalka ama mara habaabiyow maskaxdiyo dooriyow dhibkaas insha allah binahi tacaala unina diyaaran lana inuu qabana insha allah binahi tacaala tan ka lamaad may waa ee idaacadda alfurqaan oo shaqadun iyo howlun macnaha eedi i dargelin iyo yacni maarataye sida xaqiiqda eh oo yacni deersi hayto tuulooyinka iyo meel walba un roogan haddaan kudhugun sidahayna eed iyada aynan ka mahadnagaana insha allah binahi tacaala intaas arafad insha allah بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد مقعي دانك بالله وعبد الله عبدي محمود إن هدان كهالله أركتدا إذا كؤادا برنامج كاس حركة أي ما أركتاي كبلوضي مقالة مقدشو أو أه إلا لا دقالم أهل الفساهات كمقالة مقدشو runtii aragti ahaan aniga waxaan u arkaa arrin aad iyo aad loogu baahan yahay Ee, runtii soona daahday oo la dhihi karo xitaa waqtiga hadda ay bilaabatay ka hor inay bilaabatay ku habbooneyd Een, maxaa yeelay dadku waq- waqti badanaa dhibku soo socday marka aragti ahaan horta waxaan u arkaa barnaamij aad iyo aad loogu baahnaa muhiimna ah Een, midda labaad een, xarakatul shabaab almujaahidiin waxaa la rabaa qofku horta inuu fahmo waxa ay u dagaalamayso ee ay doonayso inay xaqiijiso maxay yihiin qofka waxaa la rabaa inuu fahmo asal xarakad shabaab almujaahidiin dagaalkeeda asalka ah iyo waxa ay doonayso inay xaqiijiso waxay tahay dadku waxaa la yidhaahdo kuliyat alkhamsa shanta shay ee kitaabka ilaahay uu ilaaliyey loona soo dejiyey in lagu ilaaliyo inay ilaaliso waaye wax kale oo ay qabanayso ama ay u dagaalamayso ama hadaf kaleeto oo ay xaqiijinaysaa ma jirto Se- waxaa waaye in qofka naftiisa la ilaaliyo diintiisa ugu horreysa horta in la ilaaliyo naftiisa in la ilaaliyo maalkiisa in la ilaaliyo caqligiisa in la ilaaliyo erdigiisa in la ilaaliyo intaasay marka xarakadan u taagan tahay meesha marka waxaa ka jiro een, intii baa la fasahaadinaya diin ahaan baa dadkii loo fasahaadinayaa naftoodii baa baylaha laga dhigo habeen iyo maalin la laynayaa bilaa macna loo laynayaa oo maantayto aad arkaysaa waxa ka taagan magaalada muqdisho qofkii naf lahayn oo naftiisa ayna micno ku fadhiyin layska dilayo maxaa loo dila lama yaqaano jidkii baa baawur ordaya imaanayo ee, waddadii aa yar ciriiri ah xabadu ku furana eber dadkii in maxaa la dhihi jiray daroogada waxaana kaleeto la rabaa dadku inay wada ogaadaan sidoo kale daroogada ee, ciyaal weerada waxa lagu sheegay maxaa la dhihi jiray dadkaan la iska leynaya iskama iskama imaanin mabda waxa weeye iyo hawl ay bixinayaan qandaraasa oo ay bixinayaan dadka shisheeyaha ah acdaadan degan soomaaliya ayaa bixinayso xarakaduna marka waxay u taagan tahay inay dadka diintooda u ilaaliso maalkooda inay u ilaaliso naftooda inay u ilaaliso cirdigooda inay u ilaaliso waxaweeye waa lagu tumanaya magaaladii oo waxaweye zinadii baa f- waxay noqotay mid banaanka iska taalo ilaa la gaaro in loo saciyo zinada inay xalaal tahay in la xa- maaragtay baarlamaanka kusheega meesha joogo golaha dawaaqiida meesha joogo inay mariyaan marka fikrad ahaanna aniga waxa weye fikradaydu waxa weye aad baan ugu faraxsanahay ee, waxaana u arkaa hawl dee ka mid ah howlaha xarakadaba ay u taagan tahay ee ay qabanayso oo shaqadee ay doonayso inay xaqiijiso xibinta ugu muhiimsan inay tahay ee, wax loo baahnaa inay tahay in maxaa la dhihi jiray ay ku mahadsan yihiin oo bacd allahi subxaana wa tacaala inuu ilaahayba uu hawshaasi inay qabtaan ay maaragtay ay sugaan in maaragtay ay ku mahadsan yihiin taa marka waxa weeye alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxaan kale toon baaq u dirayaa dadka een, muslimiinta ah ee ku nool magaalada muqdisho waxau qofku hadduu kala garan waayo yaa xabiib ku ah yaa saacadow ku ah waa dhib waayo xarakada shabaab almujaahidiin ayadoo maanta aan muqdisho hadda toos u maamulin ayaa waxay ka fakeraysaa oo xanuunjanaya waxa idinku dhacay oo dhib ah oo ay ugu horeyso diintiinii oo la fasahaadinayo akhlaaqdii ilmihiinii oo lagu ciyaarayo naftoodii oo la laynaya si fudud marka inaad fahamtaan horta yaa cadow idiin ah yaanse xabiib idiin ah waxaa kaloo rabaa inaad ogaataan ee, qoladan dowladda sheeganaysa ee xamar joogtahay inayna waxbaba meesha ka ahayn keliya fawdo iyo dhib iyo maxaa la yidhaha nabad dalkan inay ka dhacdo inay ilaalinayaan bas ah oo habeen iyo maalin ay idin laynayaan habeen iyo maalin ay idin dhacayaan habeen iyo maalin gabdhihiinni iyo cirdigiinna ay banaysteen oo ku tumanayaan marka inaad fahamtaan oo kacdoonkii hogaamiye kooxeedyada aad iskaga kiciseen reer muqdisho inaad iskaga kicisaan waxaan hogaamiye kooxeedyo lasoo casriyey waay
عظيم هو السامي بدين عظيم hagaag askari ka soo goostay ciidanka jubbaland ee jooga baarka ayaa lagu soo bandhigay degmada jamaameh ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka askariga waxaa waraystay waryaheena maxamed amiin ugu horeen magacaaga noogu bilow iyo waxa aad ahayd adeer magacayga waa mayow maxamuud nuuriin shaqadaadu maxay ahayd ciidanka baara sanguune kasmaayaa lega soo wada baarkaa lee keene uraa lee dhiib tabar ma galan an wax meel uu sheegay ma arkin shugul walaalem ina adeeru amal leh uraa leegu dhiib ilaa hadda waa ku jira goorma ayaad ku biirtay ciidankan ada bisha afaraad ee, oo labaatan lix taariikhda labaatan lix hadda afar bilood iyo aday hoogo malaag soo wareegid ha afar bilood kaliya ka tirsanaa maa adeer horta adduunyada isqalad waa dhacaa moogtaa meeshii allaal meeshii saantaada ilaah geehayn horta waa tagay isqaladkaasaa dhac haddana aqligayga waa hisaabtan waa hisaabtan waa fiirisaan ee, walaal meeha dhan iyo qalbigayga leesaan haddaa ku dhimid diin la-aantan dhibaatadan haddaa ku dhimid adduunyada ee, bir ee, dhimashada maalintan nolol le waaye askaaga soo tego ad waa fiiri telefoon hariiraa samaysid isaan haddaa ku dhimata dhibaato waaye diin la-aantan baktigan la herbanaan ee dadka diinta ee walaayada islaamka loola dagaalamayo dhibaato iyo waxaas haddaa fiiri an iyo aqligayga waa iskaaga soo tegid hariiraa samaysid waa iskaaga soo tegid marka hore xaggeed ka raacday haggee ka raac kasmaaya lee soo wada baar sanguunaan lee keene baraabaa joog ee, kan ee, staff oo in adeerkeyga wadaad adeerkeyga ah aa staff u ahaay kadib bara waa soo baxn baarka ee, kan kasmaaya imaan baarkaa lee keene kuwa aadan haas la dhahaaya soo wada yaa sarkaal ku ahaa adiga horta ururkan kan ee, cabdiraxmaan elka asaa la dhahaa ururkii aan ka tirsanaayo kii kaloo horjoog u ahan ee, kan ee, ii sheeg roobla xasan kuus aan wi- wiil ee, faahfaahintaas iyo waxaas iyo kal wax kulma lee kala baran horta waa lee keena qoraa lee dhiib waxay la sheegaya dhigta lee ka maqlaayo waa gartay een, wax tababar ama soo martay alihii waa ka alnabe muslim geelsaa usoo daajinaay oo reer baadii u ahaa baraabaa taga waa soo bax intaa ilaahay saanteeda keeni haddan ashirkaasaa leegi tababar la-aan ayaa qori lagu siiyey haa hadda maxaa kugu kalifay inaad ka soo tagto ciidankaasi waa fiiriya inaad diin lagu dhaqmayno oo diinta islaamka dadka oo ku dhaqmaayo loola dagaalamayo haddaa ku dhimata dhibaato le waayo aakhir wax kuu jireen wax kule dhibaato ah waa fiiriya ani aqligayga hisaabtam waa iskaaga soo tegay Ee, ciidanka maamulka jubbaland dhibaatada ay dadka shacabka ku hayaan maxaad noogu sheegi kartaa wallaahi ee, sha- shacabka ee, wax aad mugo waxay sideedu dadkaas dad diin lagu dhaqmaayo ma ahe laakiin dad ee, shacabka ka hoog badan aan uraa wataa sidaa masqadeed kasoo heleen waa ogolaayaan aad adigu muddada aad ka tirsaneed wax dhibaato shakhsiyan ay ku geysteen ma jiraan maya aan sheego dhibaato shakhsiyaan ii geysteen ma jiraan had wax oo aan ee, hadda dhibaato aho dhib ii geystaan ma jiraan laakiin anaa diinteeda iyo wax ay- iyo ku dhaqmaayeen anaa iskarna hadda waa waa timid een, wax hub oo aa la soo goosatay ma jiraan haa quri aa kaa la soo goosada saddex qasnidaa la socdaa boosho tii guriga afar ugu ah maxaa ku qorshaysan hadda hadda waxa oo ja- alxamdulilah ee, meeshii allaal meeshii oo dadkan diinta ku dhaqmayo ku nool yihiin anina waa iskaga noolaha anagoo nadiif aho haddaad dhinta ee, diin muslim ku dhinta Een, muddadii aa ku sugnayd baarsan guuni wax dagaal oo aa la kulantay ma jiraan ama adiga aa ka qayb gashay may dagaal ee, waa iskaga dhacay laakiin wax had an oo oo oo lukulahayo an kii oo herada la qabsanayo oo baarsan guun duur unakoo joognaa dagaal dagaal haa duurkaa joogn Duurka xagee?
duurka meesha oo roondada lasoo aadayo Roonda ayaa sameeyay?
haa Xagee roondada loo aadaa?
inta meesha oo birta ee, hagga oo tu- tuulada sanguun oo ku ku burburta ka hagga xagee magaceed noosha magaceeda birta taaladaa la dhahaa maya ma- inta baarsan guun soo dhinacaan ama lewailaamaga dhexdeed birta dheer dhowaan dagaalaa ka dhacay adiga birta dheer ma loo geeyey marka weligay maleegeyin baarsan guun maleemuutin man leega wadan ka waran dagaalkii birta dheer ka dhacay ciidanka siday u hadal hayaan mooralka ciidanka waa lagu dhammaada waa lagu dhammaada an kaligeyg waxaa arka indhaheyga saara soddon iyo laba qofoo god la gelinayo buulguduud buulguduud la guduugayo haa markuu dagaalku dhacay adiga buulguduud maa ku sugnayd may laakiin saan ama la adeegsiin ama laa ku tegay ee, gaaryaalka shacabka la iska raacay waa la isu soo laabanaya waa soo fiirinaysaan ciidanka wixii qabsan haa maha siinbir u adeegsiinaa u tagayeen meesha wax lahaa iskoo soo qaadaheen ka waran hadalhaynta marka weerarkaas uu dhaliyay ciidanka jooga halkaasi mooralkooda ee, niyadda ay u hayaan inay si dagaalamaan bal nooga sheeg Eh, eh, iidan dagaalamaayo adeer runta haddaa kuu sheega meesha ma joogo wax kala haaday a aheen wax oo shanta lagu celinayo hoog lagu celinayo a aheen hadda saa u soo tegay jila maanta markaa aan kasoo tegayo wax yaraa leysku hel wixii kale duurka iyo magaalada buuh gala aa la sheegaya waxaan ugu maqalaa in baarka ee, haweenka ay ka tagaan oo buulguduud iyo singaler ay u hoydaan ka waran arrintaas haa sax waaye sax waaye hadda ee wax madaxtooyadii laga soo qaado labadoo habba malaa meesha ku sugan yihiin intii kale kulli waa kala haadeen waa laisku celcelinaya oo ciidanka baarka ah ciidanka baarka oodaa galaayo ooda jiqday galayaan haa maxay ka cabsanayaan marka hoobiyaha iyo hoobiyaha ka argagaxeen haa ka waran markii adiga meesha aad joogtay een, haweenkii oo kale ka waran cabsida aad ka qabteen weerarada idinkaga imanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab siday ahaayeen wallaahi nimankaas niman joogsanayo maahee laakiin hoobiyahaas iyo ciidankan intaa lasoo socdo waa kanaa bannaankana lasoo socdo xabadda dhawow wax yar le dambays war hayiya ee diyaar garooba waxay nin qof diyaar garoobaya ma jir ciidan kulli saana u taagan kush haddaa maqlan waa wax kala haadaya le arka oo ciidan wax yar lab joogo waa la kala yaacaya haddii waa la kala yaacay ciidan la celcelinahayo shanta waxay had oo mas-uuliin ah oo shanta ul iyo bilaayo kii ord la hiraay iyo waxaas le maahan ciidan laakiin oo nin dagaal galaayo hadda joogsanayo ma arkan ka waran marka markii ay dagaalo dhacaan ama al-shabaab ay meesha soo weerarto ay ciidanka cararaan een, saraakiisha sidee ciidankaasi oola dhaqmaan wallaahi meesha wax saraakiil had oo wax saan waaye wax been been ah saan qaba saana la sameehayo saana lacagtaana la dhiibayo saan qaba ciidanka wax ajireen aniyada looga dhisayo Eh, saan waaye nimankaan anaa la iska eliyo saan qababa saan waaye waxaasa sheegaayeen Een, adiga marka aad soo gaartay wilaayaadka islaamiga gaar ahaan degmada jamame sidee lagu soo dhaweeyey wallaahi si fiicanaa lee soo dhaweey tartiib waa imaada ee, xagga kobon markaa imaada raashinaa lee sii tartiib waa lee soo dhaweey wax oo igu soo hadgud ma jiraan meesha gaaryaa lee soo qaada intaa lee gurigaan saan u fiican dharkaa leega bedel nadiif ilaa hadda waa ku joogaa ka waran hadda dareenkaaga farxadeed ee maadaama aad wilaayaadka soo gaartay ee lagu maamulo shareecada islaamka maxaa nafsi ahaan maxaa dareemaysaa wallaahi si fiicanaa dareemayo wax had mugu dhibaato ah iyo an arka ma, ma jira hadda ugu dambeyn maxaa baaq ah oo u diraysaa ciidankii aad safka iskula jirteen aad saaxiibada aheedeen aad xarada iskula sugnaadeen Aa, inay ee, soo baxaan oo walaayad iska soo dhiibaan ee, xaaladan saan u fiican qabuubkan inay soo dhex galeen allah ku hanuuniy ilaah ee, ha ku soo qilqeeliy دين عظيم هو السامي بدين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan ku soo qaadanaynaa cumar laashin oo gabay ka tiriyey weerarkii janay cabdalle asalaamu calaykum waraxmatullahi magacaygu waa cumar cali maxamuud oo loo garan ogyahay cumar laashin halkan waxaynu kugu soo gudbinayaa gabay een, magaciisa la yidhaahdo birta dheer banaankeeda ootadii gurgurtayo warkow badowgu sheegayey oolaa xooftadiisiyo wuxuu bararaqaynayey beentii b b c iyo bulshada lagu beelaynayey jirta dheer banaankeeda iyo waxa isbar yaallo nimankan baktiyay ee qoryaha lagu baroobaystay baabuurtayaa iskoo baanigan laga dulboodayo ishaaradii islaamkiiyo kufaar beerta raacankiisa baaq iyo fariin baaxad weyn iyo bayaan toosa faraha bulshada ee khalqigu daawan baadankiisu qaroor diiqda taaliyo kufaar balowga yeerayo balbay mooda sheekadu hadday kala bax joogta bacda ogoo horraysiyo intaan waagu kala bayrin wixii boos fogjoogiyo intaan binigtu soo muuqan markii baalka loo soo galiyo xerada boodkeeda ee baabuurka istishaadigan lagu bilaabayey ee bkm lagu daba qabtiyo a ka barakaysan allaylehe sidii ari batayee boqol la gaarayo oo bannaanka lagu hoyn jiray ee bahaluu soo dhuuntay waayaga baneeye xeryihii bari u yaacee afarta bartiyaan la rabay miyan ku soo beegay bunduqiyo sidii baas la riday bagaga muujiyey bali maqal gurguurtow runtan ku bayaaniniye burundiga iyo kenya tigabayba laada haysto bakti rubi ugandhaysa iyo bisad maraykan jilankaa fursaday baan nahay ee badaha raacsheene ee adoon baraagtaada iyo garani booskaaga waroon beeraha fadhi jirtiyo ogahay buushkaagi inaad boqor iskaga kay digtiyo bahal waxlaynayo beri suurka geline haddaad sugi baanikaasi balse towbakeen diinku way ku bannaan tahay bidaar weynahaad tahay xun iyo badow yuhuudee بدين عظيم هو السامي بدين عظيم guud ahaan nacaw intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhuuxa dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم